ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto muslimka waxaan ku wargelinaynaa in maanta uu noo bilowday si rasmi ah acmaashii xajka ee muddada dheer laga hadlayay waxaan marka koowaad rabaa inaan uga mahadnaqo dowladda soomaaliya iyo madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo wafdiga wasaaraddeen anigu hogaaminaya halkan ka shaqaynayay labadii usbuucee tagtay usoo igmaday ilaahay subxaana watacaala waa noo suurtageliyey shaqadaas inay maanta si fiican inoogu dhammaato wejigeedii hore ugu horeeyey sistamkii uu inoo furmo shirkadihii ay si rasmiya ula wareegaan oo boqolkiiba boqola mas-uuliyaadkooda sanadkan wuxuu kaga bedelan yahay sanadadii hore shirkadaha ayaa si boqolkiiba boqola u maamuli doona xajka wasaaradda iyo xukuumadda kumeel soomaaliya waxay noqon doontaa kaalintoodu kaalin korjoogteyn iyo ishraaf ah shirkaduhuna waxay qaban doonaan shaqada shirkadaha soomaaliyeed ee ku guuleystay sanadkan inay xajka qaadaan waa shan shirkadood shantaas shirkadood laga bilaabo maanta waxaa u furan sistamka way shaqaynayaan waxaa aan ku wareejinay anagoo la kaashanayna wasaaradda arrimaha xajka ee sacuudiga kaararkii ay ku howlgeli lahaayeen ee mas-uuliyadda kaamilka ay ku qaadan lahaayeen inay hawshaas si sharaf leh usoo dhammaystiraan waxaan ummadda u sheegaynaa in xajku uu inoo qabsoomi doono waxyaabahan faraha badan ee baraha bulshada iyo dadka qaar ay isdhex wadaan wax ka jira haba yaraatee ma jiraan soomaalidu waxay dhahdaa si xun waxu sheeg sixir ka daran ma habboona waxaan la hubin oon xaqiiqo ahayn in dadka lagu maran habaabiyo xajku waa rukni ka mid a arkaanta islaamka mana habboona haba yaraatee in la siyaasadeeyo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumaddana wuxuu ku hayay culays iyo aada iyo aada u weyn dadaal fara badanna way ka gashay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda oo dhan wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diintu ay loo igmaday hawshaas waxay ka sameeyeen dadaal aada u tiro badan sistamka mahadwaha ka gaadhee waxaa haya wadanka sacuudiga iyo wasaaradda xajka wax soomaaliya iyo xukuumaddu ay gooni u hayso ma ahayn waanu si wanaagsan baanu ugala shaqaynay ilaahayna waa noo suurtageliyey inay si wanaagsan ku dhammaato cid walba oo ka qaadatay kaalinna waan uga mahadnaqaynaa xujayda soomaaliyeed mar kale waxaan cod dheer ugu sheegayaa inay imaan doonaan xajka dowladduna waxay diyaar u tahay wax inta ka dhiman kaalinteeda inay ka qaadato si ay ugu fidiso tashiilaadka inta ka dhiman si ay shirkaduhu howlahooda si fiican ugu gutaan xujayduna waa imaan doonaan halkan ayay ku xajin doonaan insha allahu tacaala waqtiga xajka iyo acmaashu ay bilaabato intaas ayaan maxaan ku irahdaa jeclaa inaan la wadaago bulshada soomaaliyeed